بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شلا waxaan soo qaadanay axkaamta dhaawacyada wax ka mid ah gaar ahaanna waxaa aada loo sheegay dhaawaca la yidhaahdo almuudixa dhaawacyada magacyadooda dabcan waa wax carabtu ay u yaqiineen magacyada fii luqati alcarab magacyaday u yaqiineen umbaa lagu magacaabay kadibna mid walba iyo waxa sharcan lagu yeelan karo qofkii dhaawaca geysta ayaa laga hadlay waxayna culimmadu sheegeen dhaawacyada khaasatan ama haalibka u gaara madaxa madaxay u badan yihiin inay ilaa toban magac leeyihiin tobantaas tobankaas magac mid walboo ka midana xukunkeeday leedahay tobankaas dhaawac mid walboo ka mid ah xukunkiisuu yeelanayaa dhaawaca koowaad waxaana loo kala hormariyey sida ay u kala fudud yihiin midka ugu fudud kan ku xiga midka ku sii xiga ilaa midka ugu daran dhaawaca koowaad waxaa la yidhaahdaa bay yidhahdeen alxaarisa alxaarisa saadwe wa hiya alatii taxrisu اljilda ay tashuquhu waa mid ji jismiga ama jirka jeexaysa yacni jaldiga ama haragga ayay jeexaysaa laakiin jeexiddeedu waa in yar wahiya alatii taxrisu اljilda ay tashuquhu qaliila in yaray jeexaysaa wax dhiigana ka keeni mayso wax yaroo garaafaa waay wax dhiigana qofka ka imaan maayaan magac kalena way leedaho alqaashira la yidhahdaa alqaashira bilqaaf liannahaa takshiru ljilda maxaa yeelay haragga ayay dubka ka qaadaysaa wax yar taa marka wax dhiiga ma laha wax dhiigana qofka ka imaan maayaan xaarisa loo yaqaan midda labaad waxaa la yidhahdaa albaazila albaazila waxaana way hiy alatii yasiilu minha damu qaliila dhiig yar ayaa kasoo ka daadanaya ama ka baxaya qofkii albaazila waxaa kaloo lagu magacaabaa addaamica addaamica waxaa laga keenay min damci اlcayn ilinta isha ka daadanaysa oo kale ilintu ma badan tahay sida qaalibka waa wax yar soo maaha sidaasoo kale dhiig usoo baxaaya wey dhaawacaasi waa dhaawac yar oo qofka dhiig yara ka imaanayo oo ilintoo kale ah saasaa daamica loogu bixiyo min damci lcayna laga soo qaatay dhaawaca saddexaad ama garaafaha saddexaad waxaa la yihahda albaadica albaadica wa hiya alatii tabdacu اllaxma ay tashuqu hilibkay dilaacinaysaa haraggay marka hore dilaacinaysaa kadibna hilibkay jeexaysaa wahiy alatii tabdacu اllaxma ay tashuquhu bacda aljild yacni haragga kadib ayay hilibka jeexaysaa midda afaraad waxaa la yidhaahdaa almutalaaxima almutalaaxima taana waxaa lagu magacaabaa waa alghaa'isatu fi اllaxmi tii hore waxay ahayd hilibkay jeexaysaa soo maaha tan hilibkay sii dhex gelaysaa hilibkay hoos u gelaysaa ay sii dilaacinaysaa waa waa sii fogeynaysaa dilaacii hilibka alghaa'isa baa la yidhaahdaa alghaa'isa fi اllaxmi waa mutalaaximada waa midda hilibka dhex jeexaysa oo dhex gelaysa midda shanaad waxaa la yidhahdaa asimxaaq asimxaaq qaafaa u dambeeya siinna waa ugu horeeyaa miim reebanaa ku xiga asimxaaq wa hiya alatii tanfudu min allaxmi hilibkii ka gudbaysa walaa yabqaa baynaha wa bayna alcadmi siwaa jaldatin raqiiqa walaa yabqaa baynaha wa bayna alcadmi siwaa jildatin raqiiqa ayada iyo lafta uma dhexeeyo ilaa harag yar oo jilcan xuub yaraa u dhexeeya xuubkaas yarka ama haraggaas yar ee lafta ka xiga ayaa waxaa la yidhahdaa asimxaaq marka yani xuubkaas yar ama haraggaa yar ee lafta saaran ayaa loogu magac daray dhaawaca xuubkaas yar iyo haraggaas yara waxaa la yidhahdaa simxaaq luqada carabiga dhaawac marka asaa loogu magac daray simxaaqu marka waa dhaawac hilibka gudbaaya laftana aan weli gaarino asiga iyo laftu ay wax yaroo xuuba u dhexeeyaan waxaa la yidhahdaa simxaaq meeqa dhaawac waaye intaan shan waaye shantan dhaawac dhammaantood ma lahan diyo muqadara ma laha dhaawacyadan shanta ah fi sharci diyo muqadara ah min qibali shaaric ma lahan oo loo qadaraya ama lile intaasoo neef oo geelaha sharcan laga rabaa qofkaasi ma jirto laakiin waxaa loo qadaraa waxa loo yaqaano xukuuma oo aan soo marnay xukuumo waay yaa qadaraayo xukuumada yajtahidu alxaakimu fii taqdiiriha xaakimka ayaa wuxuu ku ijtihaadayaa qadarinta xukuumaddaasi iyo siduu u qadarayo xaakimkaa ku ijtihaadaya marka laga soo bilaabo min alxaarisa ila asimxaaq shantan dhaawac waa dhaawacyo min jihati shaaric aan wax diyaa loo qadarin laakiin xaakimka uu ku ijtihaadayo xukuumana uu ku xukumayo xukuumadana xaakimkaa qadaraya dhaawaca lixaad waa almuudixa almuudixa simxaaqiiyo ka shishaysaa soo ma muudixada waa soo marnay wa hiya alatii tuudixu alcadma waa midda lafta muujinaysa way laftay muujinaysaa macnaheed waxa waaye haraggii een lafta kasoo ka sokeeyey ee simxaaqa loo yaqiinay ayay ka gudbaysaa markaasay lafta soo daahirinaysaa taa waxaa la yidhahdaa marka almuudixa diyadeedu waa khamsun min alibil waa soo marnay diyadeeda waa khamsun min alibil waxaana u daliila xadiid camr ibni xasm oo hadda ka hor aan sheegnay waxaa ku jirtay wa fi lmuudixati khamsun min alibil muudixada waxaa ku sugan khamsun min alibili shan neef oo geela ka mida midda toddobaad waxaa la yidhahdaa alhaashima alhaashima wahiy alatii tuudixu alcadma wa tahmishu watahshimuha wahiy alatii tuudixu alcadma wa tahshimu waa midda lafta muujinaysa wa tahshimuhu laftana jebinaysa lafta muujinteeda yay wadaagaan almuudixay wadaagaan laakiin muudixada maxay dheer tahay laftay jebinaysaa haashimadu wahiy alatii tuudixu alcadma wa tahshimuhu tahshimuhu bimacnaa waa tugsiruh laftay jebinaysaa dhaawaca noocaana waxaa waajiba oo qofkii geysta laga rabaa cashrun min alibil waa toban neef oo geela waa tii hore khamsa waa soomaan muudixada tan waa toban maxaa yeele way ka dhibaato badan tahay inay toban tahay waxaa laga wariyey can zayd ibni haabit radi allahu canhu in toban la bixinaayo zayd ibnu haabita laga wariyey bacdu lculamaana waxay yidhahdeen walam yucraf lahu mukhaalifun fii casrihi min asaxaaba lama garanaayo cid khilaaftay oo saxaabada ka mida fii dalika alcasr zayd ibnu haabita sidaa xukumay saxaabadii kalena kumaysan khilaafin sidaa darteed haashimadu diyadeeda waa cashrun min alibil midda sideedaad waxaa la yidhaahdaa almunaqila almunaqila wa hiya alatii tuudixu alcadma wa tahshimuhu وتنقل العظام وتنقل العظام waa midda lafta caddaynaysa laf caddaynta ayay la wadaagtaa labadii horey la wadaagtaa almuudixa iyo alhaashima wa tahshimuhu iyay la wadaagtaa jebinta haashimadiyay la wadaagtaa maxay dheer tahay marka waxay dheer tahay wa tunqil alcidaam lafahay naqlinaysaa yacni lafta markay ku dhacdo nafta booskeeday ka kaxaynaysaa laftii way jebinaysaa wayna ka fogaynaysaa booskeeda iyo makaankeeda waa jug ka culus middii hore iyo dhaawac ka culus kii hore alhaashima tanna waxaa waajiba khamsata cashara min alibil shan iyo toban neef oo geela ayaa diyadeedu tahay midda sagaalaad waxaa la yidhaahdaa alma'muuma alma'muuma dhaawacan waxay yidhahdeen culammadu waa hiya alatii tasilu ilaa ummi dimaaq waa midda gaaraysa ilaa ummi dimaaq ummu dimaaqna waxaa la yidhahdaa haragga maskaxda saaran haragga maskaxda saarna waxa la yidhahdaa ummu dimaaq kaasuu gaarayaa laakiin weli haraggaasi ma jeexin oo ma guda gelin yacni maskaxdii ku dhawaado xuubi yaro maskaxda saaran ay ku tegaysaa ta waxaa la yidhahdaa alma'muuma alma'muuma iyo midda ka dambaysay addaamiqa labadooda diyadooda waa hulutu diya diyadii kaamilka ahayd huludkeeda wa saddex meelood meel ka mida wa alma'muuma iyo midda tobanaad oo loo yaqaano addaamiqa addaamiqa waa hiya alatii takhriqu tilka aljilda haraggaasay jeexaysa haraggee haraggii loo yaqiino umu dimaaq ee maskaxda saarna ayuu dilaacinaya ay jeexaysaa taas waxaa la yidhahdaa daamiqa daamiqa iyo ma'muuma wax yaraa u dhexeeya soo ma waa iska daba dhow yihiin ma'muumadu waxay ku tagtay ilaa ummi dimaaq oo haraggaas maskaxda saarana daamiqadana haraggaasay dilaacisay idan waa iska daba dhow yihiin labadooda waa huluthu diya لxadيiث cmر بن xزm radي الlaه عanه xadiiث cmr بن xزm wuxuu ku soo arooray fi اlma'muuma oo waxaa ku jirta wa fi اlma'muumaةi ثuluثu diya haasu xadid ku yimid ma'muumada waxaa ku sugan diyo ثuluثkeeda saddex meelood meel ka mida laakiin addaamiqana ayadaa la haleeshiiyey maxaa yeelay haddii ma'muumadii la yidhi waa ثuluثu diya min baabin أwlى waa maxay waa addaamiqa لأna الdaamiqaةa أshad min اlma'muuma ayadaa ka daran sidaa darteedaa loo haleeshiiyey waa meeqo intaasi toban waay dhaawacyadaasi tobanka ah xukunkooda waa sidaa shanta hore waxay yidhahdeen culummadu wax diyaa ma lahan diya muqadara min ashaaric ma jiraan laakiin xukuuma jiraysa yajtahidu fiiha alxaaki yajtahidu alxaakimu fii taqdiiriha shanta dambena waa soo marray diyooyinkooda inay kala duwan yihiin qaala raximahu llah faslun وإذا اقترن بدعو بدعوى الدم لوث وإذا اقترن hadduu la xiriirsamo بدacوى الdم sheegashada dhiiga hadduu la xiriirsamo lawث lawث wax la yidhaahdo allawث waxaa waaye waa tuhma waa qariina calaamad yaqacu bihi lawadkaasoo yaqacu bihi ay bisababihi ay ku dhacayso fi nafsi nafta ay ku dhacayso sidqu lmuddaci midka arrinkaa sheeganaya run yacni runtiisa nafta waxaa ku dhacaya oo gelaya tuhmadan awgeed qofka wax sheeganaya inuu run sheegayo ayaa nafta gelaysa haddii marka sheegashadaasi uu lawad la xiriiro iyo tuhmadaasi xalafa almuddaci midka wax sheeganaya ayaa dhaaranaya khamsiina yamiinan konton dhaar ayuu ku dhaaranaya wastaxaqa diyata diyadana waa mudanaya wain lam yakun hunaaka lawthun lowth hadduusan jirinna falyamiinu cala almuddacaa calayhi dhaartu waxay dushiisa ahaanaysaa midkii wax lagu sheegtay halkan sheikha wuxuu uga hadlayaa waxay culammada qaar u baabeeyaan baabulqasaama alqasaama magaceedana ama magacaasina waxaa laga soo qaatay waa min alqasam oo xalifkiiyo dhaartii weey baabkaana ama qasaamada waxa la yidhaahdo waa waxay carabtu yaqiineen fi ljaahiliyati qabla alislaam wa aqarahu lislaam islaamkuna waa qiray oo waa sugay jaahiliyaduna way ku dhaqmi jireen taana waxay daliil u tahay waxyaabihii wanaagsanaa ee jaahiliyadu samayn jireen sharcigu waa qiray laakiin sharciga wuxuu inkiray uu zuuliyey waa maxay waxyaabihii liitay ee jaahiliyadu ay ku sifaysnaayeen arrintaani waxay ka mid tahay arrimaha sharcigu qiray ka mid tahay jaahiliyaduna ay ku dhaqmi jireen arrintan suuraddeedana waxaw qofaa la dilayaa qofkaasi waxaa la arkay isagoo meyida oo la dilay wax dilana lama yaqaano marka laakiin waxaa jira tuhma waa waxa lowdka culamada qaar ka cabirayaan tuhmaa jira tuhmadaasi waxay noqon kartaa mid xaaladda wakhtigaas jirta ay keenayso ama tuhmo ay keentay maqaal iyo hadal la sheegay labada way noqon kartaa qofkan maalan waa la dilay waxaana lagu dhex dilay dhul ay degan yihiin dad cadaawad ay kala dhexaysay ninkaas dadka uu ka soo jeedo meeshaasi maxaa imaanaya qofkaasi markii meydkiisa la arko markiiba maxaa u soo daadegaya ninkaa dadkiisa la dilay waxaa u soo degdegaya qolada meeshaan degan inay ninkan dileen tuhmada ugu horraysa kusoo dhacaysaa maadaama heshiis uusan kala dhexayn ama cadaawa ay jirtay ama waxyaabo la kala tirsanaya ay jireen wax caddaynana ma haayaan oo bayiino ah waxaa kaloo dhici karta inay hadal soo sheegeen dadaan arrimahan dhiigga ku saabsan shahaadadooda iyo markhaatigooda aan la aqbalaynin laakiin tuhmaya shaki ay dhalinaysaa oo culamada qaar waxay yidhahdeen sida matala carruur oo kale inay yidhaahdaan qofkan waxaa dilay qolada noocaasaa disha markhaati ma galaan shahaado buuxda ma dhan yihiin markhaati ma noqon karaan laakiin maxay abuuraysaa warkooda tuhunay abuuraysaa idan waa lawad oo oo qawliya waay waa mid qawliya iyo mid xaaliya labadaba waa jiraan haddii marka shakigaas dhaco qolada waxbaana laga dila dhahaysa hadday yidhaahdaan qoladaana wax naga dishay oo ay ku dhiirtaan inay ka soo dacwoodaan ama ay sheegtaan waxaa la leeyahay waa inaad dhaarataan konton dhaarood kontonkaas dhaarood markaad ku dhaarataan kadib ayaa la idiin xukumayaa ciddii aad ku dhaarateen markaas qofay ku dhaaranayaan waxay leeyihin ninkan oo qoomkaas ka tirsan oo hebelaha naga dila qofkaan konton dhaaroodaa la marinaa hadday sidaa yeelaan oo kontonka dhaarood ay ku dhaartaanna waa loo gacan gelinayaa qofkaas hadday diidaan oo yidhahdaan annaga ku dhaaran mayno qoladii kale ayaa waxaa la amrayaa inay ayaga dhaartaan konton dhaarood arrintan asalkeedu waxaa ku soo arooray xadiid sahl ibn abi xatma radia allahu canh oo bukhaari iyo muslim ay wariyeen qisadii diilka cabdullaahi ibnu sahl saaxibu tadhiibna wuxuu ku sheegayaa fi sharxi wuxuu yidhi ana cabdullahi ibnu sahl wa muxayisata ibn mascuud ibnu mascuud aatayaa khaybara khaybar ay yimaadeenoo fatafaraqaa fi naqli waxay ku kala tageen geetimiraadyo nin walba geetimiraadu hoos galay marka uu ka hoos harsanayo faqutila cabdullahi bnu sahl cabdullahi bnu sahl ayaa la dilay fajaءa cabduraxmaan bnu sahl waxuwayisatu wamuxayisa ibna mascuudin ila nabiy sala allahu alay wasalam xuwayisa iyo muxayisa waa wada dhasheen mascuudaa dhalay cabdullah cabdiraxmaan ibnu sahlna wuxuu la dhashay cabdullahi ibnu sahlka la dilou la dhashay laakiin waa ilmo adeero waxay u yimaadeen ilى النabiy slى الlaه عalيه وsلم fatakalamuu fii amri صaaxibihim waxay kala hadleen arrinka saaxiibkood fabadaa cabdالرaحmaan cabdالرaحmaan ayaa bilaabay wa kaana asغara الqowm wuxuuna ahaa kan qowmka ugu da'da yar faqaala النabiyu slى الlaه عalيه وsلم kabir الكubrى midka weyn hormariyo weynay wey qaala yacni wuxuu ula jeedaa yani kalaamka waxaad siisaa alأكbar ee liyali الكalaam alأكbar hadalka hala wareego ha qabsado midka weyn فتكلموا waxay ka hadleen في أمri صاaحبiهiم فqال النبي صل ل سلم أتستaحقuuna qتيiلكم aw qaala saaxibakum midkii wax idinka dilay ma mudanaysaan yani ma ma ku mudanaysaan biaymaanin khamsiina minkum dhaaro ay dhaaranayaan konton adinka idinka mid a ma laydinkugu gacan gelinaya oo ma ku mudanaysaan qaaluu waxay idhahdeen yaa rasuula allah amrun lam nara rasuulka ilaahay o arrin aanan arag si annaga ugu dhaaranna qaala wuxuu yidhi fatubri'ukum yahuud yahuud ayaa idiin beriyeelaysa fii fii aymaani khamsiina minhum konton ayaga ka mid a dhaartood ayay idinku beriyeelaysaa macnaha inaysan idinka gelin waxay idinkugu dhaaranayaa konton dhaarood ilay markaasiyay ku tuhunsan yihiin dilka yahuuday ku tuhunsan yihiin qaaluu waxay idhaha yaa rasuula allah qowmun kufaar waa qolo gaala ah seen dhaartooda ugu kalsoonaana annaguna ma dhaaro karno arrintii maanan arag ayaguna dhaartooda kuma kalsooninoo kufaar waayo fawada fawadaahum rasuulu llahi sal l slama min qibali nebiga alayh salatu slam ninkaas diyadiisa ayuu siiyey xaggiisuuna ka siiyey rasuulkaa bixiyey sala allah alay slam diyadii cabdullahi bnu sahl laakiin nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu u bixiyey si aan loo dhihin ninkaa dhiiggiisa wuxuu noqday mid hadr min beyti maali lmuslimiin uu ka bixiyey nebigu sala allah alay slam xadiidkan wuxuu asal u yahay baabkan baabulqasaama sidaa hadda arkaysaanna meesha tuhma taalla caddayni ma taal nebiguna muxuu amray sala allahu alay salam qoladii dhiigga sheeganaysay inay konton dhaarood ku dhaartaan waxay yidhahdeen culummadu baabkan alqasaama culummada qaar way inkireen waxayna yidhi arrintaan arrin saxa ma aha xadiidka sixadiisana waray geliyeen xadidkan waa muttafaqun calayhi laakiin arrintaa war badanay geliyeen waxay yidhahdeen arrintan waxay khilaafsan tahay axaadiistii iyo adiladii ku soo aroortay fi dacaawi sheegashooyinka iyo dacwooyinka waxyaabihii ku soo arooreen nusuusaha waa garab marsan yahay baabkan dhowr jihaba waa ka garab marsan yahay oo waa uga duwan yahay jihada koowaad waxaa waaye dhaartan la soo celcelinaayo ee la leeyahay konton dhaarood dhaarahuma sidaasay ahaayeen markii dacwooyinka la qaadaayo ma ahayn sidaas waxay ahan hal dhaar qofka inuu dhaarto meeshaan konton dhaarood waay taas waa jihu uga duwan yahay tan labaad waxaa waay dhaar yaa lagu lahaan jiray almuddaci iyo almuddacaa calayh asalka markii fii baabi dacaawi la joogo dhaarta waxaa lagu leeyahay waa almuddacaa calayh waa kii wax lagu sheeganayay haddana yaa waxa dhaarta lagu hormariyey almuddaci ta saddexaad waxaa waay in lagu dhaarto arrin aan goobjoog loo ahayn oo laga warhayn arrin uusan qofku arag uusan ogayn inuu ku dhaarto oo la yidhaahdo dhaaro waxbaa lagu xukumayaa waana la ogyahay qadiyaddan inuusan goobjoog ka ahayn asigana uusan arag waa la ogyahay wuxuu ku dhaaranayana ma aha waa arkayo anaa arkaaya maa wuxuu ku dhaaranaa inuu qofkan dilay qofkii ayaga ka soo jeeda uu ka dilay konton dhaarood saas ku marayaan shaygaas ay ku dhaaranayaanna maysan arag saddexdaa jihaba baabkan wuxuu khilaafsan yahay abwaabtii dacwada iyo addacaawi markii dacaaw dacwooyinka la qaadayo laakiin waxay yidhahdeen culummadu midda ku saabsan takraaru laymaan waa licidami sha'ni dimaa waxaa dhaarta loo soo celcelinaayo arrinta dhiigagga weyninka ay leedahay awgeed waay ille wuxuu dhiigay ku saabsan yihiin qofaana waxaa la leeyahay waa loo dilayaa qof kale caddaymihii lama hayo waa in dhaar adag la mariyo qolada marka arrinkaa rabta inay ku dhaqaaqdo waxaa loo adkeeyey marka waa weyninka dhiigga oo weyn yahay awgeed taa waxaa looga jawaaba marka dhaaraha badan waxaa keenaya weynaynta dhiigga la weynaynayo midda labaad oo ah dacwada ama dhaarta inay ka imaanayso ama laga rabay almuddaca calayhi laakiin hadda baabkaani uu leeyahay muddacigii baa laga rabaa waxaa loogu jawaaba waxaa la yidhi aslu dacaawi ma khilaafsana arrinkan sababtuna waxaa waay markii hore almuddacaa calayhi oo ah ninka wax lagu sheeganaayo maxaa dhaarta dhankiisa loo xijiyey laba qofaa maala isqabsatay mid waxbuu sheeganayaa midna waxbaa lagu sheeganayaa soo maa kii wax sheeganayey bayine iyo caddayn waa waaye markuu bayine iyo caddayn waayo labada jaanib yaa xoog badan yaa muddaa calayhi baa xoog badan maalan ninaa kuu yimid wuxuu ku yidhi cimaamadda aa wadato anaa iska leh adna waxaa tihi malihid anaa iska leh waa ku dacweeyey wuxuu yidhi ninkan cimaamadda wato anaa leh waxaa la yidhi bayine iyo caddaynkeen wuxuu yidhi caddayn iyo bayine ma hayo xaakimka iyo qaadiga iyo qof walboo dacwadaas maqlaaya ninkaa markuu bayino waayo labada jaani midkee awood badan ninka cimaamadda sitaa asala sooma ilaa asalka qofka shayga wataa iska leh dhaar waxaa loo siiyey muddaca calayhi waa inuu jaanibkiisa xoog badan yahay haddana waxay yidhahdeen muddaciga halkan waxa dhaarta loo siiyey asaa jaanibkiisu markaan xoog badan yahay ilan tuhmuu haystaa calaamaad iyo qaraa-inuu haystaa uu leeyahay qoladaana wax naga dishay maadaama jaanibkiisa uu xoog badan yahay ayaa dhaarta la siiyey mar walbana dhaarta waxaa la siiyaa aljaanib alaqwa muddaca calayhi waxaa loo siiyeyna waa inuu dhankiisa xoog badnaayo oo mararka qaar waxaa dhici karta bay yidhahdeen xataa dacaawo dacwooyinka caadiga ah in mararka qaar muddaciga la dhaariyo aydan muddaca calayhi la dhaarinayn haddii jaanibka muddaciga xoog bato haddii jaanibka muddaciga uu xoog bato asalku muddaca calayhiha xoog badan laakiin mararka qaar waxaa dhici karta muddaciga inuu xoog bato midda saddexaad shay aan la arag sidee loogu dhaaranayaa waxaa lagu jawaabay danniga qaalibka ah waa macmuulun bihi waa wax lagu dhaqmo lagu camal faloba waana lagu dhaartaa sharciga qofka yaqiinba yuusan hayn laakiin danniga qaalibka ah waxay u soo deliishadeen ninkii saxaabiga ahaa ee xaaskiisa u galmooday fii nahaari ramadaan markii nebiga calayh isalaatu wasalaam timir inta loo keeno uu yidhi timirtan iskaga kafaara gud oo kafaarada iskaga bixi wuxuu yidhi wallaahi maa bayna laabatayhaa ahlu beytin afqar min ahli beyti ilaahan ku dhaartay iyo laba magaalada madiine labadeeda daraf uma dhexeeya buu yidhi qoys ka faqiirsan qoyskayga markuu saa ku dhaaranayo ma yaqiina mase waa danniga waa danni nebigu ma dhihin alai slat slam maxaa mala iyo danni ugu dhaaranaya muusan dhihin ileen ma huba dabcan laa shaka inuusan hubin wayna dhici kartaa in laga helo dad asiga ka faqiirsan laakiin sida uu malaynaayo waa inaysan jirin qoys asiga ka liita waana ku dhaarto dhaaruu ku adkeeyey nebigu sala allahu alay slamna kuma inkirin bal waa qosla nebi alai slat slam markaasuu yidhi carruurtaadii reerkaaga sii ta ku qoslay markuu yidhi cid aniga iga liidata maba jirta ayaa la siinayaa taa marka waxay yidhahdeen waxay daliil u tahay danniga qaalibka ah in lagu dhaaran karo fi sharci taasaana waxay keentay inuu nebiga alai slat slam yidhahdo dhaarta maadaama ayagu ay danni haystaan tuhma uu jiro uu shaki jiro qaraa-in iyo calaamadihi astaanna ay hayaan jaanibkooda markaa saasaa loo dhaariyey dhaarta calaa danni alghaalib lagu dhaaranayana waxay yidhahdeen waa mid mashruuca calaa kulli xaal cilooyinkii la sheegay saasaa looga jawaabay qasaamaduna waa mid mashruuca xadiid ku soo aroorana hadda war ma laha waa muttafaqun calayhi وعalى qاtل النفس المحرمة كفاaraة كفاaرaة وعalىa qاatل النفس المحaرaمة midka dilay naf محarama ah dushiisa waxaa ahaaday kafaaraةn kafaaro meeshaan iska fiiri shiiku ma kala qaadin ma camdan uu u dilay ma khaطأan buu u dilay ma shibhu khaطأ baa midna ma kala qaadin وعalىa qاatل النفس المحaramaةi كفاaraة midka dilay naf muxarama ah oo ilaahay xarimay subxaana wa tacaala dushiisa waxaa ahaaday kafaaratun kafaaro cidqu raqabatin cidqu raqabatin maxaad ka beddelaysaa kafaaratun taas a dushiisa waxaa ahaaday cidqu raqabatin mu'mina qoor mu'minada xoraynteeda qoortaas mu'minadaahoo saliimatin ka maran oo ka saalima min alcuyuubi almudira ceebo dhibaataynaya fain lam yajid hadduusan helin qoor uu xoreeyo fa siyaamu shahrayni mutataabicayni waxaa dushiisa ahaaday laba bilood oo xidhiira masaladan sheikuu ka hadlay waxaa u daliila qowlu llahi caza wajal fii suurati الnisaa wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'mina ilaa khaطأa waman qatala mu'mina khaطأa fataxriiru raqabaةi mu'minaة wadiyة muslamaة ilى ahlihi ilaa an yasadaquu yani inay ayaga diyada cafiyaan mooyaane waa qofkii qof mu'mina dila khaطa'anna u dila laba arrinnaa laga rabaa qoor inuu xoreeyo qoortaasi waxaa shardiga inay mu'minad ahaato mid kaafirada ma ah iyo diyo musallamo ah oo la dhiibayo ehelkiisa la siinayo waa diyo iyo inuu isku daro inuu qoor xoreeyo hal miduu alla ka soo reeba wuxu yhi ilaa an yasadaquu ina ayaga cafiyaan diyadii oo iska dhaafaan mooyaane fain kaana ay fain kaana almaqtuul midka la dilay haddii uu ka yahay hadduu ka aada min qowmin qolo xaggeed qoladaasoo caduwin lakum cadow adinka idiin ah midka la dilay wuxuu ka soo jeedaa qolo cadow idiin ah laakiin wahuwa mu'minun asaa mu'mina xaaluu asiga yahay mu'mina fataxriiru raqabatin mu'mina kii qaatilka ahaa ee dilay waxaa dushiisa ahaaday qoor xoraynteeda diye miyuu bixinaya maya maxaa yeele qoomku waaba cadow yaa diyo la siinaa ma cadowbaa diyo siinaysa cadow diyo la siin maayo laakiin qofkan aad dishay maadaama uu mu'min yahay kafaaraa laga rabaa waa inaad qoor xorayso wain kaana waa qism saddexaad wain kaana min qowmin baynakum wa baynahum mihaaq hadduu ninkaa ka soo jeedo qowm adinkiiyo ayagu ballan idiin dhexayso cahdi iyo heshiisa idinka dhexeeya muslimiin ma aha gaalo waay laakiin cahdi iyo heshiisa idinka dhexeeya waa dimiyiin ama waa mucaahadiinoo cahdiya kula jiraan muslimiinta kuwaas in la dilo ma bannaana fadiyatun musallama hadduu dilo fadiyatun musallamatun ilaa ahli ay fa calayhi dushiisa waxaa ahaadee diyatun diyo musallamatun uu u sallimayo ilaa ahlihi ehelkiisa wa taxriiru raqabatin mu'mina iyo qoor xoraynteed tii hor ula mid yahay diyaa la siinayaa maxaa yeele qoom cahdi heshiis lagula jiray ahay diyatu nasraani waalyahuudi waa soo marnay ma aha ka diyati lmu'miniin faman lam yajid qofkii aan helayn muxuusan helaynin taxriiru raqaba qoor xoraynteeda qofkaan heli karin oan awoodi karin fasiyaamu shahrayni mutataabicayni ay fa calayhi dushiisa waxaa ahaaday siyaamu shahrayni laba bil soonkood labadaa biloodoo mutataabicayni israacsan shardi waxa ayna israacsan yihiin xiriira laba biloodoo xiriira waay oo aan maalmo loo dhexaysiinayn towbatan min allah wa kaana allahu caliiman xakiima aayaddaasi saa arkaysaanba qatlulkhaa'i ka hadasha qatlulcamdi aayadda ka horrayso alla uga hadlay waciidka ku soo arooray kadibna khata'a iyo diyadiisuu ka hadlay culummada way isku khilaafsan yihiin qatlulcamdiga ma soo gelaya kafaaraadkan mase ma soo gelayo bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen kafaaraadkaani waxay gaar ku yihiin fii qatli اlkhaa'i wa shibhi اlcamdi labadaas waa waxa kafaarada laga bixiyo amaa qatlulcamdi arrinkiisu waxay yidhahdeen kafaaro waa ka weynya laakiin shaaficiyadu waxay qabaan saddexda noocee qatliga saddexdaba in kafaaro la rabo madhabu shaaficiya waa lidaalika sheikha halkan kuuma kala qaadin oo muxuu yidhaahday wa calaa qaatili الnafsi اlmuxarama qaatilkaasi macaamida yaan mutacamid miya mase waa mid khata ku dhacay mase waa shibhulkhata midna ma kala qaadin madhabkaas sidaas madhabku waxaa waaye sawaaءun kaana mutacamidan ama mid mutacamida ha noqdo ama shibhulkhata ama khata mid saddexdaba waxay leeyihiin ama ay qabaan in kafaarada laga rabo in qoor la xoreeyo haddii la waayana laba bilood oo xiriira la soomo arrintaasi shaaficiyada waxay u deliishadeen xadiid waasila ibn اlasqac radia allahu canhu midda camdiga camdiga in kafaaro laga rabo waasila radia allahu canhu wuxuu yidhi ataynaa rasuula اllahi sal ly slama fii saaxibin lana awjaba nabiga alayh slat slam ayaan u nimid buu yidhi annagoo kala hadlayna saaxiib annaga aan leenahay awjaba yacni naar naaruu waajibsaday saaxiibaan leenahoo naar waajibsaday arrinkiisaa nebiga kala hadlaya nebiga naaru wuxuu ku waajibsaday bilqatli macnaha waxay ka wadaan qofku si bareera u dilay qofkii si bareera qof u dilaya waa qof naar waajibsaday waay ilaa inuu ilaahay cafiyo mooyaan subxaana wa tacaala waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaauhu jahannam faqaala wuxuu yidhi nebigu alayh salatu salaam actiquu canhu ka xoreeya wa fii riwaayatin falyuctiq ha xoreeyo raqabatan qoor ha xoreeyo yuctiqu allaahu bikulli cudwin minhu cudwan minhu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu xoraynayaa xibin walba beddelkeeda oo qofka uu xoreeyey xibnihiisa ka mid a wuxuu alla uga xoraynayaa cudwan minhu xibin asiga ka mid ah ayuu mino naari naarta uga xoraynaya hadduu qof xoreeyo xibnaha qofkaasi la xoreeyey xibnihiisa xibin walboo ka mid a midda qofkaan wax dilay ayaa lagu xoraynaya madaxiisa ila madaxa xibnuhu xoreeyo ka mid yaha soo maaha madaxiisaa naarta looga furanaya gacantiisa waa gacanta lugtiisa waa lugta wahaakada marka qoorha xoreeyo buu xadiidkan marka waxay yidhaahdeen waxaa ku cad ninkan wax dilay inuu caamid aha maxaa yeele hadduusan caamid ahayn awjaba maysan dhehen ayagu awjaba macnaheedu waa maxay naaro waajibsaday goormuu naar waajibsanaa qofka qaatilka ama markuu khata'an u dilo mase markuu camdan u dilo waa markuu camdan u dilo amaa khaطأa rabbana laa tu'aakhidna in nasiina aw akطa'na ilaahay subxaana wa tacaala naar uguma goodin qofkii khaطأ wax uga dhacaan laakiin naarta yaa loogu goodiyey waa mutacamidka waman yaqtul mu'mina mutacamidan alla ku qaydi mutacamidan maxaa ku baxaya khaطأaa ku baxaya idan waxay yidhahdeen dilkaani mutacamid u ahaa lidaalika waxay yidhahdeen saaxiibkeenna naara u waajibta nebiguna calayh slat slam wuxuu yidhi qoor ha xoreeyo taa waxay daliil u taha bay yihahdeen kafaarada in laga rabo midka caamidka ah waxay intaa raaciyeen khaa'ana waa looga qiyaasanaa bay yidhahdeen maxaa yeelay kii khata wax u dila haddii culayskaas la saaray ee la yidhi qooraad xoreynay ama laba biloodaa xiladaad soomaysaa asoo si khata wax u dilay min baabin owlaa waxaa ah midka camdan wax u dila bay yidhahdeen in culayskaas la saaro marka waa qiyaasan cala alkhata madhab shaaficiya waa sidaas والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين